wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa daahfuray mashruuc biyo xireen ah oo laga hirgelinayo deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qaybgelay wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland agaasimayaal madax ka socotay hay-adda jiaisad iyo maamulka deegaanka goobweyn cabdiwahaab axmed ismaaciil wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey ahmiyadda mashruucan wasiiradan saaxiibada ee la socda mashruucan aan fulinayno kulligood waxaan u soo kaxaynay qayb bay ka yihiin wasaaradda gargaarku waad ogtihiinoo musiibooyinkan markay dhacaan cidda ugu horreysa oo soo gudbisay oo la wadaagaysa adduunka waa wasaaradda maanta waxay u timid meeshan inay goobjoog ka ahaatay wixii ay u qaylo dhaaminaysay oo wax laga qabanaya qaybo ka mida inay aragto wasaaradda deegaanka oo iyada nala socoto dhibaatada environmentiga ay ku hayaan fatahaadahani markay soo fatahaan iyo markay ka noqdaanba dhibaatooyin ka imaanaya inay wax badan maalin iyo habeen ka hadasho maantana iyadoo lafteeda goobjoog u ahaato inaan wax qayb ka mida ka qabanayn wasaaradda deegaanku sidoo kale xanaanada xooluhu halkan aan taagannahay oo maanta aan xidhayna wasiir waa heladii ugu weynayd oo xooluhu ay ka cabayeen haddii marka ayba waayaan meel ay usii maraan webigii oy hiladii ka xidhanto culayskeeday ku imaanaysaa
qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda dhagaxdhiga ayaa bogaadiyey dhagaxdhiga mashruucan waxay wax weyn u tahay derbiga halkan laga dhisayo oo la rabo in lagu hakiyo fatahaadda webiga in magaaladan goobweyn lagu badbaadiyo boqol iyo lixdan iyo dhowr mitir baa maanta la dhisayaa laakiin waa istab fiican ma dhammaystira maalinba intaa in leeg baynu ku darayna waana gaari doonaa mustaqbalka inaynu la tacaallo si khasaaraha ka hortagga waxyeelooyinka cimiladu keento aynu u xoojinno dadkeennana uga badbaadino tala ku timi weeye wasaaradda howlaha guud waa uga mahad celinaynaa iyo hay-adda g i sad oo ra'yigan isla qaatay farxad weyn bay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno kana qayb gallo furitaanka mashruuca biyo xidheenka goobweyn kaas oo lagu xidhayo ama laga gaashaamanayo fatahaadda webigu uu sameeyo xilli roobaadka uu sameeyo inuusan magaalada iyo beeraha iyo deegaanadan magaalada goobweyn hareeradaa uusan kusoo fasaxi kusoo ku soo fatihin waa projecti runtii qiimo badan xilligiisa ku soo aaday waxaan ognahay fatahaaddii elniino ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii afar iyo labaatankii bilowgeedii saamaynta ka dhalatay fatahaaddaasi eriyadan hadda aan joogno intan hadda aan taagannahay iyo eriyadan o dhan ba waxay ahayn biyo magaaladan waa laga qaxay webigu wuxuu sameeyey fatahaad si roobab ka dhimani doona ama webigu markuu biyaha keeno uusan mar labaad u keenin saamayntaasoo kale dadka u dhibaataynin maanta in la sameeyo mashruucan oo biyaha la xidho
mashruuca biyo xireenka ah ee laga dhagax dhigay deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose islamarkaana ay fulinayso hay-adda j i sida ayaa door muhiima ka qaadan doono yareynta saameynta ka dhalata fatahadda webiga jubba